بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل من وحك لساره في أحكام الظهار dihaarka iyo axkaamtiisii ayuu u fasal yahay halkan wuxuu uga hadli doonaa sheekha raximah ullahu tacaala mas'alada la yidhaaho mas'alatu dihaar masalatu dihaar ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa inuu ninku xaaskiisii uu ku yidhaaho anti calaya ka dahri ummi waxaad igala mid tahay hooyaday dhabarkeedii sida hooyaday yacni sharcigu uu iga xarimay ayaad adiguna xaaraam iiga tahay sidaas hadduu qofku uu ku hadlo maxaa ka laasimaya iyo ereygaas uu ku dhawaaqay axkaamta diintu ay siisay wadihaaru dihaarku an yaquula rajulu ninku lisawjatihi sawjadiisa waa inuu ku yidhaaho anti adigu calaya dushayda ka dahri ummi hooyaday dhabarkeedoo kale ayaad igala mid tahay taasa waxaa la yidhaahaa dihaar waa inuu ninku xaaskiisii uu ku yidhaaho hooyaday dhabarkeedii ayaad igala mid tahay laakiin hooyaday markaa uu leeyahay waxaa kaloo la mid ah kullu unhan muxaramatin binasabin aw radaacin ow musaaharatin waxaa kaloo hooyada la mid noqon kara haweeney kasta oo xaaraan ka ah yacni guurkeedu uu xaaraan ka yahay hadduu xaaskiisii uu ku shabaho oo uu u ekaysiiyo waa dihaar oo tusaale ahaan wuxuu yidhi anti calaya ka dahri ukhti hooy waxaad igala midta uu yidhi walaashay ama wuxuu yidhi anti calaya ka dahri khaalati habaryartay ayaad igala mid tahay anti calaya ka dahri cammati eeddadayaad igala mid tahay anti calaya ka dahri binti gabadhaydii aan dhalay ayaad igala mid tahay wahaakada waa isku xugun haweeney kasta oo sharcigu uu ka xarimay hadduu xaaskiisii ku shabaho masaladaasi waxay qaadaneen axkaamu dihaar an yaquula rajulu ninku waa inuu yidhaaho lisawjatii xaaskiisii anti adigu calaya dushayda ka dahri ummi hooyaday dhabarkeedii ayaad igala mid tahay waa inuu yidhaaho qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wahuwa xaraamun wa min alkabaa'iri biijmaaci lmuslimiin arrintan masaladanina waa xaaraam sideedaba in xaaskaagii aad ku tidhaaho hooyaday ayaad igala mid tahay xaaraamun waxay kale masaladani ka mid tahay dembiyada waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala laga galo ayay ka mid tahay biijmaaci lmuslimiin muslimiintuna way isku waafaqeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi aladiina raggii yudaahiruuna dihaaraya xaasaskoodii minkum idinka xaal idinka mid yihiin min nisaa'ihim dumarkoodii dihaaraya oo dumarkoodii dhahaya hooyadeed igala mid tahay maa hunna dumarkoodu ma aha ummahaatihim hooyooyinkood ma ah beenay sheegayaan maxaaskaagiiya hooyo ku ah waa been in ummahaatuhum maa ummahaatuhum hooyooyinkood ma aha ila laa-ii kuwii maahane waladnahum iyaga dhalay hooyo waa midii ku dhashay wa inahum ragga noocaas ku hadlaya layaquuluuna waxay leeyihiin munkaran wax xun oo la inkiro oo min alqowli hadal ah iyo wasuuran been ilaahay wuxuu yihi jalla sha'nuhu waa munkar uu ilaahay ku tilmaamay wax munkar ah ayay ku hadlayaan iyo wax beena wa ina allaha ilaahay lacafuwun alla cafigiisu badan yahay waa kafuurun dembi dhaaf badan haddii ay kelimadaa ka soo laabtaan oo axkaamtii soo laabashada iyo kafaaradii ay sameeyaan ilaahay dembigooda wuu dhaafi subxaanahu wa tacaala fa idaa qaala hadduu yidhaaho ninku lahaa lisawjatii sawjadiisii daalika alkalaama hadalkaas hadduu xaaskiisii ku yidhaaho walam yatbachu kalaamkiisa iyo hadalkiisiina bidalaaqi furiin uusan raacsiin saara wuxuu ahaana shakhsigaasi caa'idan mid laabtay min kalaamihi qof wuxuu la mid yahay hadalkiisii ka laabtay oo kale walasimatu shakhsigaasna waxaa ku laasimtay alkafaaratu kafaara gud ayaa ku laasimtay wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah اllahu tacaala ninku hadduu ereygaas ku dhawaaqo walam yatbachu kalaamkiisiina uusan raacsin bidalaaqi furiin saara wuxuu ahaanaa caa'idan mid laabtay min qowlihi hadalkiisii nin ka laabtay oo kale ayuu la mid noqon yani wuxuu ula jeedaa sheekhu raximah اllahu tacaala qofku hadduu yihaaho hooyaday ayaad igala mid tahay uu xaaskiisii ku yihaaho oo uusan furiin raacsin hadduu furiin raacsiiyo kafaara ku waajibi mayso hadduu yihaaho hooyadeed igala mid tahay waana ku furay maxay noqone inuu hadalkiisii ka run sheegay ilaa awel wuxuu yidhi hooyadeed igala mid tahayo sida hooyaday sharcigu uu iga xarimay ayaa adiguna xaaraam iiga tahay hadalkiisu saasuu macnihiisu keenay hadduu furiin raacsiiyo uu yidhaaho waana ku furay hadde waa nin ka run sheegay ereygiisii hore laakiin hadduusan raacsin dalaaq oo uusan dhihin waa ku furay saara wuxuu ahaanaa caa'idan min qowlihi waa nin hadalkiisii ka laabtay leannu inaad tidhaahid hooyadeeda igala mid tahay haddana aada sii haysato oo xaasnimo iyo gurigii kugu sii joogto maxay noqone hadalkaagii hore inaad ka been sheegto beentaaw walaasimatu marka waxaa ku laasimaya alkafaaratu kafaara gudasho ayaa ku laasimaya waa inuu ka kafaaro guto ereygii munkarka ahaa oo beenta ahaa uu ku hadlay inuu ka kafaaro guto kafaaradaasi marka maxay tahay walkafaaratu kafaarada ku laasimaysaahi cidqu raqabatin luqun xoraynteedii wey macnaa addoonaa loola jeedaa waa min tacbiiri اljuز'i wa iraadati اlkulli addoonta qoortiisii unbaa la sheegay laakiin maxaa lagala jeedaa isagii oo dhan cidqu raqabatin addoon xorayntiisi unbaa lagala jeedaa raqabadaasoo mu'minatin ilaahay rasuulkiisa rumaysay addoon muslima oo muumina waa inuu xoreeyo raqabadaasoo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi ceebo ka nabad gashay cuyuubtaasoo almudirati dhibaysa bilcamali camalka shaqada dhibaysa walkasbi shaqadana dhibaysa waa bimacna waaxid isku macno wey camal iyo kasab waxaa ku laasimaya kafaaro kafaaradaas waa maraaxil marxalada ugu horeysa waxaa ku waajibaya hadduu heli karo addoon muumina inuu xoreeyo weliba addoonkaas muuminka ahoo wax ceeba aan lahayn ceeb shaqada iyo kasabka ka celiya aan lahayn addoon shaqaysan karo xoog leh waa inuu xoreeyo amaa haddii addoonku ceebu ay ku sugan tahay ceebtaasina ay shaqada u diideyso ma ansaxayso inuu xoreeyo maxaa ka mid a ceebta shaqada u diideyso maalan waa jiis waa indhoole ma ansaxayo inuu xoreeyo addoon nadiifa oo shaqaysan kara waa inuu xoreeyo fain lam yajid hadduusan addoonkaas helina sida hadda xilligan aanu joogno oo kale la xilligan aan joogno wax addoommo ah caalamka lagama helayo xilligan oo kale hadduu qofku joogo oo addoonkaa uu waayo see la yeeli fa calayhi dushiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood soomkoodii labadaas biloodoo mutataabicayni ee xiriira kelimada sidii u fududaysanayay iyo axkaamta ad adag ee ka dhalatay fiir waxaa laga yaabaa qofku inuu iska fududaysanayay markuu dhahayay anti caleyka dahri umi hooyadeed igala mid tahay walaasheed igala mid tahay ayeyadeed igala mid tahay markuu dhahayay waxaa laga yaabaa inuu iska fududaysanayay laakiin sharcigii wuxuu ka soo saaray xugun aada u adag laba bilood oo xiriira lagu leeyahay kelimadaas uu ku hadlo khatarteeda laba bilood oo xiriira ayaa lagu leeyahay inuu soomo marka ereyga anti calaya ka dahri ummi haddii ka dahri uusan dhihinna oo maalan uu yidhaha ka badni ka badni ummi hooyaday caloosheedaad igala mid tahay hadduu yidhaha ama uu yidhaaho ka rijli ummi hooyaday lugteedaad igala mid tahay ama ka yaddi ummi hooyaday gacanteedaad igala mid tahay waa bimacna waaxid ereyadaas oo dhan wax macnaahoo farqiga u dhexeeya ma lahan ama ha yidhaha hooyaday dhabarkeedii ama gacanteeda ha sheego ama caloosheeda ha sheego ama lugteeda ha sheego ama madaxeeda ha sheego waa isku mid ereyadaas oo dhan wax farqiga u dhexeeya ma lahan fain lam yastadic hadduusan awoodin oo laba bilood uusan soomi karin qofkiiba maalan waa qof waayeel iska ah ama waa qof xanuunsanaya fa calayhi dushiisa waxaa ah idcaamu sitiina lixdan quudintooda oo miskiinan min miskiinin miskiin ah kullu miskiinin miskiin kastana muddun lahu waxaa u sugnaaday miskiinka muddun hal koonboo raashin ah waxaa ku waajibaya lixdan miskiin inuu quudiyo haddii soomkaas uu awoodi waayo liharamin aw maradin wuxuu u awoodi waayo haramnimo waa shaybnimo waa doq aw maradin ama marad uu awoodi waayo waa xanuunsan yahay waxaa ku waajibaya marka inuu lixdan miskiin uu raashin siiyo lixdanka miskiin raashinka siiyo ulajeedada laga leeyahay ma aha lixdan miskiin inaad qadada ka bixiso saas loolama jeedo lixdan miskiin aan qada ka bixin oo beriisan u karin ama baastan u karinoo waxaan leeyahay bis kafaaradii waa iga baxday taa macnaha lagalama jeedo lixdanka miskiine lagu leeyahay quudi miskiin walba hal koonboo raashin ah oo koombadii sakadu ku bixi jirtay ah raashinkii oo aan shiidnayn oo sidiisii u nool nool oo aadan karinin oo aadan soo shiidinin ayaa waajibkuga ah inaad ku bixiso walaa yaxilu xalaalna uma aha lilmudaahiri ninkii xaaskiisii dihaaray oo dihaarkaa ku dhawaaqay wad-uhaa wad-u zawjatihi zawjadiisii isticmaalkeedii ma bannaana oo xalaal uma aha xataa yukafira ilaa uu ka kafaaro guto can qowlihi hadalkiisii beenta ahaa yani wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala xalaal uma aha ninkani inuu xaaskiisii isticmaalo ilaa kafaara gudka uu soo dhammaystiro hadduu maalan uu soomayo labadii bilood ilaa uu soo dhammaystiro hadduusan labadii bilood awood u lahaynna lixdankii miskiin ilaa uu ka soo quudiyo markaa ka bacdi ee islaantiisii xalaal u noqon inuu isticmaalo waalaslu fii maa sabaqa xukunka noo soo hormaray waxaa asal u ah qowlullaahi tacaala qowlka ilaahay waaladiina raggii yudaahiruuna min nisaa'ihim xaasaskoodii iyo dumarkoodii dihaaraya uma yacuuduuna haddana u laabanaya limaa qaaluu hadalkii ay yidhaaheen hadalkii yidhaaheen u laabanaya maxaa lagala jeedaa dalaaq ma raacsiinu waa ku furay ma dhihin maxay la mid tahay inay hadalkoodii ka laabteen fataxriiru raqabatin facalayhi shaksigaa dushiisa waxaa ah taxriiru raqabatin addoon xurayntiisii min qabli an yatamaassa intaysan istaabanin ka hor soo maaragti ilahi wuxuuna leeyahay subxaana wa tacaala ninku intuusan islaantii isticmaalin taabashada waa kinaayatun can iljimaac waa intuusan jimaacina lagala jeedo intuusan jimaacin waa inuu kafaaradii uu iska bixiyo daalikum arrinkiinaas ayaa tuucaduuna bihi laydinku wacdina waxaa laydinku wacdinayo sidaa inaad samaysaan wallahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun alla xog ogaal u ah wey xogtiinna ilaahay u haya faman lam yajid qofkii aan helin addoonkaas fa siyaamu shahrayn fa calayhi dushiisa waxaa ah siyaamu shahrayni laba bilood soomkoodii labada bilood oo mutataabicayni xiriir ah min qabli an yatamaassa intaysan istaaban haddana ka hor labadoodi intaysan istaaban waa inuu ninku uu soo soomo laba bilood oo xiriira hadduusan awood u lahayn addoonka faman lam yastadici qofkaan awoodin haddana oo soomkii aan awood u lahayn fa idcaamu sitiina miskiinan fa calayhi dushiisa waxaa idcaamu sitiina lixdan quudintoodii miskiinan min miskiinan miskiin ah waa inuu lixdan miskiin quudiyo daalika kaas waxaa ilaahay idinkugu jideeyey litu'minuu billaahi wa rasuulih ilaahay rasuulkiisa inaad rumaysaan wa tilka taasi xuduudullaahi ilaahay soo hodimihiisii weeye xuduuddii sharciga walilkaafiriina cadaabun aliim kaafiriinta xaqan diiday oo ku gaaloobana cadaab xanuunjiya ayuu iska leeyahay marka mas'alatu dihaar xukunkeedu waa sidaas qofku hadduu xaaskiisii uu ku yidhaaho hooyadeed igala mid tahay ama gabadhaydii ama walaashay ama eedo ama habaryar waxyaalaha hadduu ku shabaho waxaa ku waajibaya inuu kafaaradan uu sameeyo ayaa ku waajibaya mana taaban karo ma isticmaali karo ilaa uu kafaaradaas uu ka soo guto waana dembiba sidiisaba ereygan ereygan in xaaskii qofku uu ku yidhaha hooyada igala mid tahay waa kabiiratun min alkabaa'ir dembiyada waaweyn ayuu ka mid yahay faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami licaan wuxuu u fasl yahay axkaamta mas'alada la yihaaho licaanka licaan wa idaa waktigii rama rajulu ninku uu ku tuuro zawjatahu islaantiisa bizina zina hadduu ku eedeeyo oo yidhaaho waa zaaniyo facalayhi ninka dushiisa waxaa ah xaddu lqadfi xadulqadafaa laga raba yacni islaanta qadfiddii iyo ceebeyntii uu ceebeeyey xuduuddoodiiyaa laga rabaa والذيiن يرمونa أزواaجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهاaدة أحadهم أربع شهاaدات بالله إنه لمiن الصاaدقين qofkaas marka waxaa laga dooni xadulqadف waa sideetan jeedal islaantiisi marba hadduu yihi zaniya tahay ama heblaayo oon qabo waa zaniye uu yihi sideetan karbaaش waa in lagu dhufto ilaa an yuqiima inuu soo oogo maahane albayinata caddayn haweenaydiisii uu yihi waad sinaysatay ilaa inuu markhaati u keensado maahane oo caddayntana maxaa lagala jeeda caddayntu waa bimacnaa ashahaada markhaati afar qof afar nin oo markhaati ah waa inuu u keeno inay zaaniye tahay haddii kale xadulqadaf waa la karbaashi siddeetan jeeda ayaa markaa lagu dhufaa aw amase yulaacina ilaa an yulaacina inuu dhaarto mahane allicaan hunaa bimacna alxalif licaanka waxaa lagala jeedaa dhaar waa min tacbiiri اljuز'i waa min tacbiiri min tasmiyati alkuli bismi اljuز'i al min tasmiyati اlkuli bismi اljuز'i yacni licaanku mas'aladan qeyb ka midow mas'aladii qeyb ka mid ahaa mas'aladii dhammeed licaan kor laga yidhi licaanku waa un qeyb ka mid ah hal mar uu qofku uu leeyahay wa calaya lacnat ullaahi in kuntu la min alkaadibiin hal mar uu leeyahay lakiin inta kale maxay tahay waa dhaar inta kale dhaar ow yulaacina ilaa an yulaacina ama inuu dhaarto mahan waxaa la leeyahay siddeetan karbaasha lagugu dhufan maadaama xaaskaagii aada cambaaraysay ood fadeexaysay ilaa inaad dhaarato mooye can ibni cabaas waxaa laga wariyey ana hilaala bna umayata saxaabigii la dhihi jiray qadafa imra'atahu islaantiisii uu qadfay cinda الnabiyi nabiga agtiisuu ku qadfay salى اllahu alيه wasalam bishariik bni saxmaa nin la dhihi jiray shariik ibnu saxmaa ninkaasaa ka zinaystuu yihi islaanta faqaala الnabiyu nabigu wuxuu yihi salى اllahu alيه wasalam albayina haati اlbayinata markhaati la kaalay ow amase haddaadan markhaati la iman xaddun fii dahrika ama dhabarkaaga waxaa ahaanaya xad siddeetan karbaash ayaa lagugu dhufan haddii kale markhaati la kaalay faqaala markaasuu ninki wuxuu yihi yaa rasuula اllahi idaa ra'aa axadunaa axadkeen hadduu ku arko calaa imra'ati islaantiisa rajula nin yandaliqu matega yaltamisu lbayina markhaati u raadraadina rasuulka ilaahi islaamtii nin haddaan ku arko ma suuqan aadiyo xaafadan aadiyo afar nin markaatin miyaan raadin rasuulka ilaahiyo saasuu ninka yidhi fajacala الnabiyu nabigu wuxuu gudagalay salى اllahu alيه wasalam yaquul inuu leeyahay albayina wailaa xadun fii dahri markhaati la kaalay haddii kale xad faqaala hilaal wuxuu yidhi waladii bacahaka biاlxaqi allihii xaq ugu soo saaraan ku dhaartaahe inii lasaadiqun runaan sheegi falayuzinana اllahu ilaahay soo dejiyey oo soo dejiyey maa yubari'u dahri wax dhabarkayga ka beri yeeli doona min alxaddi ilaahayna qur-aan wuxuu soo dejiyi doonaa dhabarkayga xadka ka beri yeeli doona fanasla jibriil waa soo degay wa unzila calayhi nabiga waxaa lagu soo dejiyey salى اllahu عalayh wasalam waladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shahadaau ilaa anfusuhum fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati biاllahi inahu la min aلsaadiqiin aayadahaasaa nabiga ku soo degay salى اllahu عalayh wasalam oo aayadahaasi waxay tilmaamayaan waladiina raggii yarmuuna aswaajahum xaasaskooda tuurayo zina ku tuuray walam yakun lahum shuhadaau markhaatina aan lahayn ilaa anfusuhum naftooda maahana markhaati kale aan lahayn fa shahaadatu axadihim midkood dhaartiisu arbacu shahaadaad afar dhaar waa inuu ku dhaarto billaahi ilaahay uu ku dhaarto inahu la min asaadiqiin afar goor waa inuu ku dhaarto inuu run sheegayo wاlkhaamisatu ana lacnat allahi calayhi in kaana min alkaadibiin marka shanaadna wuxuu leeyahay lacnadda ilaahay dushayda allaha yeelo haddaan been sheegay haddaan been sheegay lacnadda ilaahay dushayda allah marka shanaad saasuu leeyahay aayadahaasaa marka soo degay oo qisadii hilaal bnu umaya ay aayadahaasi kusoo degay fayaquula waa inuu yidhaaho cinda alxaakimi ninka xaakimka ee qaaligaah ee maxkamadda jooga agtiisa waa inuu ku yidhaaho fi ljaamici fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa waa inuu ninkii ku yidhaaho masjidkaasoo aljaamici ee dadka jamcinayo dadka kulminayo jumcada iyo jamaacada lagu dukado masaajidka weynoo jaamica ahee jumcada iyo jamaacada lagu dukado masaajidkaas dhexdiisa waa inuu ku yidhaaho cala almimbari mimbarka khudbada lagu akhriyo dushiisa waa inuu ka yidhaaho fii jamaacatin jamaacad dhexdeeda waa inuu ka dhex yidhaaho jamaacadaasoo min annaasi dadka ka mid a ashhadu billaah ilaahay waxaan ugu dhaaranaa innii anigu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inaan ka mid ahay fii maa iyo ladii kiina aan ku run sheegayo ramaytu bihi maagaas aan ku tuuray zawjatii zawjadaydii fulaano heblo ah oo min azinaa zina ah wa anna haadaa kan kaasoo alwalada carruurka ah min azinaa zine xaggeeda inuu ka ahaaday ayaan ilaahay ugu dhaaranahay walaysa cunugan islaantu ay dhashana minii xaggayga inuusan ka ahaanin arbaca maraatin afar goor ayuu sidaas ku celcelin wayaquulu wuxuu leeyahay fi lmarati marka dhexdiisana wuxuu leeyahay maradaasoo alkhaamisati shanaad bacda an yacidahu ninka alxaakimu xaakimka maxkamadda joogaahay markuu wacdiyo kabacdi wuxuu leeyahay wacalaya dushayda lacnatullah lacnadda ilaahay dushayda allah yeelo in kuntu haddaan ahay min alkaadibiina beenaalayaasha haddaan ka mid ahana ilaahay lacnadeyda dushayda allah yeelo ayuu leeyahay markaas ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye ninkan maadaama kelimo weyn uu ku hadlay oo xaaskiisii sidaas uu ceebeeyey oo u fadeexeeyey waa inuu xaakimka agtiisa tago fayaquula wuxuu leeyahay cinda alxaakim xaakim agtiisa wuxuu ku leeyahay haddii xaakim uusan jirinna oo magaalada qaali iyo garsoor iyo dowlad xoog loo meesha ka dhisan oo nidaamka cadaaladda ku shaqaynaysa haddaysan jirin see la yeli haddii xaakim uusan jirin waxay u tegayaan muxakam muxakam ayaa loo tegay nin sheekh aho una axkaamta yaqaana ayaa dhaarinaya markaas muxakamay u tegayaan in lam yakun hunaaka walad marka masaladan muxakam yacni looga xaakim yeelan karana waa haddii caruur laysku heesto uusan meesha jirin yacni carruur uu leeyahay kani waa zine xaggiisuu ka ahaaday hadduusan jirin ow kaana mukalafan baaliqan ama caruur waa jiraa laakiin waa caruur weyn oo qaangaara oo ku eedeynayo inuu waladu zino yahay oo iyadu ay yani cunugan zine ay ku keentay markaasaa muxakam masalada loogu koryeeli karaa hadduusan caruur jirin muxakam masaladan waa loo geyn karaa nin sheekh oo laga xaakim yeeshay masalada labaad ee muxakamka masaladan loo geyn karo waxaa weeye caruur waa jiraa laakiin waa qaangaar marka m muxakamku muxuusan anfacayn hal masalo usan muxakam uusan anfacayn masalada muxakamka uusan anfacayn waxaa weeye caruur waa jiraa laakiin waa siqir haddii ilmo ay jiraan oo uu ku eedeynayo islaantani ilmahan waladusine inuu yahay ilmihiina ilmo saqiira ay yihiin muxakam lalama aadi karo masaladaas sababta muxakam aan loola aadi karina waxaa weeye dee ninkan sheekha ahi maadaama dowladi aysan soo magacaabin qadaayaadkan oo kale inuu kala saaro waxaa la doonayaa dadka qadiyada isku haysta masalada isku haysta inay dhahaan waa kaa xaakim yeelan haddii marka cunugii uu saqiir yahay waa kaa xaakim yeeshay isaga yacni sharcigiisu hadalkiisu ma qabanayo waa kaa xaakim yeeshay boqol goor hadduu saqiir ku yidhaaho marka muxakam ma anfacayo hadduu saqiir meesha uu joogo ou leeyahay waladu zina wey muxakam wuxuu anfacayaa haddii wax cunugaba uusan joogin ama cunug waa joogaa laakiin waa qaangaar ilaa hadduu qaangaar yahay isagaa ra'yigiisa dhiiban kara oo dhinaciisa wuxuu ka leeyahay waa kaa xaakim yeesha isna uu dhinaciisa ka leeyahay cunuga hadduu qaangaar yahay fayaquula waa inuu yidhaaho ninku cinda alxaakimi xaakimka agtiisa waa inuu ku yidhaaho fi ljaamici fi lmasjid aljaamici masaajidka jaamica dhexdiisa waa inuu ku yidhaaho xaakimku waa waajib in loo dacwo tago laakiin masaajidka dhexdiisa inay dhaartu ka dhacdo waa sunno waajib ma aha haddii la rabo guri waa lagu dhaarin karaa haddii la rabo waddadaas waa lagu dhaarin karaa masaajidka inay dhaartu ka dhex dhacdo waa sunno laakiin waajib ma aha amaa xaakimku waa waajib isaga waajib waa xaakimka in loo tago fi ljaamici masaajidka jaamica dhexdiisa wuxuu ku leeyahay cala lmimbari mimbarka dushiisu weliba foole mimbarka khudbada lagu arko arrimahaasoo dhan waxaa sidaa loo yeelayo arrinta loo weyneynayo waxaa weeye bal inuu hadduu been sheegayo uu cabsado oo yihi cadaab ilaahay uusan kugu soo degin masaajidka ilaahay mimbarkii khudbada laga akhrinayo intaanu muslimiina hortoodii miyaad been ku dhaaran kartaa lacalla yacni inuu baqo ayaa laga rabaa hadduu been sheegayo calal mimbari mimbarka dushiisa wuxuu ka leeyahay fii jamaacatin jamaacad dhexdeeda wuxuu ku leeyahay jamaacadaasoo min annaasi ee dadka ka mida wuxuu ku leeyahay ashhadu billaahi ilaahay waxaan ugu dhaaran innii anigu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inaan ka mid ahay fii maa ii ladii kiina aan ku run sheegayo ramaytu bihi maaga aan ku tuuray zawjatii islaanteyda fulaana heblo ah oo min azinaa zina ah saasuu leeyahy lafdiga ashhadu billaahi waa inuu cabiro lama bedeli karo lafdigaa hadduu xalif ku bedelo xalif hadduu ku bedelo oo yidhaha maala uqsimu billaahi ama axlifu billaahi hadduu ku bedelo ma ansaxayso masalada waa ricaayatan lilafdi اlqur'aan liannahu qur-aanka lafdiga uu cabiray waxay ahayd lafdu shahaada fashahaadatu axadihim arbacu shahaadaatin billahi inahu la min asaadiqiin marka lafdu shahaada inuu cabiro waa waajib waxaa kaloo sidaasoo kale waajib noqonaya in isaga hadalkiisa la hormariyo dhaartiisa in la hormariyo haweeneydu iyaduna way dhaaran doontaa haweeneydu iyadana way dhaaran doontaa laakiin isaga in la hormariyaa waa waajib isaga dhaartiisa muxuu leeyahay ashhadu billaah ilaahay waxaan ugu dhaaran inii anigu la min asaadiqiina kuwa runta sheegaya inaan ka mid ahay fii maa iladii kii aan ku run sheegayo ramaytu bihi maaga aan ku turay zawjatii islaanteeda fulaana heblo ah oo mina zinaa zina ah wa ana haadakan kaasoo alwaladda caruurkana mina zinaa zina xaggeeda inuu ka ahaaday walaysa caruurkani minii xaggayga inuusan ka ahaanin arbaca maraat afar gooruu sidaa ku celcelin wayaquulu wuxuu leeyahay fi lmarati marka dhexdiisana wuxuu leeyahay maradaasoo alkhaamisati shanaad bacda an yacidahu ninka alxaakimu xaakimku markuu wacdiyo ka bacdi marka shanaad intuusan u gudbin xaakimkaa wacdinaya oo muxuu leeyahay war lacnadda ilaahay ha isku habaari haddaad been sheegayso war ilaahay ka baq calaya lacnatullaahi ma sahlana lacnadda ilaahay albucdu min raxmat illaahi naxariista ilaahay ilaahu hay tusin oo iga foge war hays habaarin oo lacnadda ilaahay haisku habaarin ilaahay ka baqo haddaad been sheegayso ka laabo meeshii ugu dambaysaad maraysaa oo shanaad waa wacdinaha markuu diido hortiisuu ka wareegi marka lacnadda ilahay isku habaaru leey wuxuu leeyahy marka marka shanaadna calaya dusheeda lacnatullaahi lacnadda ilaahay dusheeda allah yeelo in kuntu haddaan ahay min alkaadibiina beenaalayaasha haddaan ka mid ahay wayatacallaqu bilicaanihi ninkan licaankiisa waxaa ku tacalluqaya khamsatu axkaamin shan xugun ayaa ku tacalluqaya wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah allahu tacaala ninkan markuu sidaas uu u dhaarto oo afartaa goor ashhadu billahi in la min asaadiqiin uu yidhaah marka shanaadna uu yidhaaho calaya lacnatullah in kuntu min alkaadibiin shan xugumaa ka dhalanaysa suquud lxaddi xadka dhiciddiisii canhu can izawji ninkii xaggiisii in xadkii uu ka dhacay oo xadka ka dhacaya maxaa lagala jeedaa xadulqadafka xadulqadafkii oo siddeetankii jeedan uu ka dhacay wa wujuubu lxaddi iyo xadka waajibnimadiisii calayha cala zawjati islaantiina waxaa ku waajibaya xad oo xadka maxaa lagala jeedaa xaddu zina xaddu zina maadaama ninkii afar goor u dhaartay markii shanaadna uu yidhi calaya lacnatullahi in kuntu min alkaadibiin iyadana xaddu zinihiyaa lagu yeelana waxaa kaloo meesha ka dhalanaya zawaalu lfiraashi iyo firaashka zuulidiisii firaashka zuulidiisii oo firaashka zuulidiisi maxay tahay inqidaacu nikaax nikaaxii meeshaasuu ku go-ay marba hadduu ninkii afar goor uu sidaa u dhaartay markii shanaadna uu yidhi calaya lacnatullaahi in kuntu min alkaadibiin xaas kama dhigan karo intay firaash u seexato xaas kama dhigan karo nikaaxii waa go-ay nikaaxii halkaas ku dhammaaday waxaa kaloo ka dhalanaya wanafyu lwalad weladka diidmadiisii weladkii inuu diiday oo aan la dhihi karin waa aabbihiis ilaa uu ka dhaartay cunugan waa aabbihiis lama dhihi karo iyo wa taxriimu xaaraam yeelid islaantii in laga xaaraam yeelayo cala alabad abad in laga xaaraam yeelayo haddii xataa nin kale ay soo marto laba nin soo marto sad toban nin ay soo marto weligood sharcigu uma banaana inay dib isku guursadaan xataa fi ljanna haddii xataa labadooda ahluljanno ay noqdaan jannada xataa isku arkay isku guursan maayaan jariimo weynay isku tuureen iyo lacnada ilaahay iyo dhaar iyo howlaha waaweyn oo ay mareen awgeed adduunna iskuma guursanayaan aakhirana xataa iskuma guursanayaan labadood haddii ahluljanno isla noqdaan waa arrin adag wey arrin adag wey wataxriimu cala alabad abad inay ka xaaraam noqonayso wayasqud اlxaddu xadku wuxuu uga dhici karaa canha cani zawjati islaanta bian taltacina inay iyaduna dhaarato islaantiina xadkii lagu yeeshay oo xaduzina waxaa xadkaasi iyadana uga dhici karaa inay dhaarato oo fataquula ay tidhaaho ashhadu biاllaah ilaahay waxaan ugu dhaarana ina fulaanan hebel haadaa oo kan ah lamin alkaadibiina beenaalayaasha inuu ka mid yahay fii ma iladii kiina uu ku been sheegayo ramaanii bihi maagaa uu igu tuuray oo min azinaa zina ah arbaca maraatin afar goor waa inay sidaa ugu dhaarato waxaa ilaahay ugu dhaaran hebel waxuu igu eedeeyey oo zinada ah inuu been ku sheegay wa taquulu waxay leedahay fi lmarati markii waxay leedahay maradaas alkhaamisati shanaad bacda an yacidaha alxaakimu xaakimku markuu wacdiyo ka bacdi oo yidhaha carada ilaahay dushaada ha saarin ilaa iyadana xuduudda waxa ka reebaya dhaarteediiu sida ilaahay subxaanah wa tacaala uu yidhi wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaati biاllaahi inahu lamin alkaadibiin wاlkhaamisata ana qadb allahi calayha in kaana min asaadiqiin ilahi wuxu uhi jala jalaaluhu wayadra'u canha alcadaaba iyadana cadaabka waxaa ka difaacaya an tashhada inay dhaarato arbaca shahaadaatin biاllah afar goor waa inay ilaahay ku dhaarato maxay ku dhaaran inahu lamin alkaadibiin beenaalayaasha inuu ka mid yahay wاlkhaamisata marka shanaadna ana qadb allahi calayha carada ilaahay dusheeda allah yeelo in kaana min asaadiqiin kuwa runta sheegaya hadduuba ka mid yahay ilaahay ha ii carooda saas marka shanaadna leedahay wataquulu waxay leedahay fi lmarati marka maradaas alkhaamisati shanaad bacda an yacidaha alxaakimu xaakimku markuu wacdiyo kabacdi wacalaya dushayda qadabullah ilaahay caradiisa dushayda allah yeelo ayuu leeyahay in kaana hadduu ka mid yahay ayay leedahay in kaana hadduu ka mid yahay ninkani min asaadiqiina dadka runta sheegaya hadduu ka mid yahay ilaahay caradiisaba dushayda allaha yeelo saasay leedahay iyaduna isku habaara haddii marka iyaduna sidaas ay ku dhaaratay dee midka runta sheegaya ilaaha og sida xadiiskii bukhaari nabigeena sala allahu calayh wasalama qisadii hilaal ibnu umaya iyo islaantiisii markii nabiga loo keenay sala allahu calayh wasalam labadoodina ay wada dhaarteen nabigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi xisaabukumaa cala allaahi labadoodii markay sidaa u wada dhaarteen xisaabukumaa cala allaahi xisaabkiina ilahay idin kala xisaabinayo ilaahay uu yihi nabigu salى اllahu alيyه wasalam axadukumaa kaadibun labadiina mid un baa been sheegayuu yihi nabigu salى اllahu alيyه wasalam laa sabiila laka calayha wax jida oo kuugu furan ood ku naagaysan karto ama aad ku nikaaxsan kartana ma jirtuu yihi nabigu salى اllahu alيyه wasalam ay laysa laka rajcaة ilayha walaa talaaqiya baynakumaa dhexdiinana ma kulmi kartaan walow bicaqdin jadiida nikaax cusub ba allah ka dhigay dib xataa iskuma arki kartaan oo guur iyo nikaax iyo firaash iyo kuma kulmi kartaan u nabigu sala allahu alayh wasalam marka intaasoo axkaam ah ayaa ka dhalanaysa oo ka ratibmaysa laakiin axkaamtan ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas uu noogu jideeyey oo licaanka ah booskoodii ma istaagi karo licaanka iyo dhaartan qalabkan hadda la keenay booskoodii ma istaagi karo waxaa hadda la keenay oo mararka qaarna dadka qaar ay iska ictimaadaan d n a saddexdaas xaraf saddexdaas xarafi dhaartan booskoodii ma istaagi karaan mararka qaar waxaa dhici karta d n a dan in la yidhaaho caruurkan haddii labadan qof ay iska shakiyeen oo ninkii islaantiisii uu leeyahay waa zinaysatay uu leeyahay wax kala saarana oo markhaatiyana aysan jirin dhib ma leh d n a ha lagu baaro baaritaan ha la geliyo dheecaamo ha laga qaado oo ninkii lagu eedeeyey dheecaan ha laga soo qaado gabadhii iyadana zinada lagu eedeeyana dheecaanha laga qaado dheecaankaasaa sheegi doona qadiyadu waxa ay tahay dheecaankaas marka oo saddexdan xaraf oo d n a looma ictimaadi karo qadiyadana kalama saari karo isagu mana lagu aamini karo lannahu qadiyadani waa qadiyo xoog badan waxaa meesha ku baaba'aya qoyskii nikaaxoodii oo dhan ayaa ku burburay waxaa meesha ku baaba'aya weladkan in aabbihii uu isaga uu diido oo uu yacni aabbo uusan u noqon karin ama inuu aabbo u noqdo qadaayaadka noocaas oo kalea saddexdan xaraf ma sugi karaan mana lagu aamini karo waa iska noqon karaan waxyaalo calaamaad iyo qaraa-in iyo looga qiyaas qaato ama wax laga anba qaado way noqon karaan laakiin mas'alatulfasli ma noqon karaan masalo lagu kala baxo masalo lagu kala baxo ma noqon karaan leanna mararka qaar waxaa la arkay dadka dibadaha loo wadayo dadka dibadaha loo wadayo ayaa qaarkood gaaladu waxay sameeyaan markii laga shakiyo oo aabbuhu uu yidhaaho toban caruura oo kale uu yidhaha tobankan caruura anigaa dhalaye dibadda ha la igu kaxeeyo ayaa gaaladii waxay keeneen saddexdan xaraf d n a ayaa laydinka qaadaya la leeyahy dhaacamadiina la qaadi markaasa mararka qaar waxaa soo baxa oday intaasoo caruura dhalay oo weligiis maaragtaahay aabbihii yacni iyo qoys isku duubanaa oo saddexdan xaraf ay shaki geliyeen oo qalabkii uu soo saaray wiilkaan adigu maadan dhalin anigu inuu gar leh wiilkaan adigu ma dhalin see loo aamini karaa marka waxyaalaha noocaas oo kale ah nasabka iyo nikaaxa laguma burburin karo d n a d n a ma lagu burburin karo nasab iyo nikaax sugan ma lagu dumin karo waxyaalo kale in loo ictimaado waa suurtagal zinana kuma sugnaan karto nasabna kuma sugnaan karo saddexdan xaraf oo d n a ma ku sugnaan karto sababta waxa weeye waxaa jira isaga nafsadiisu meelo uu ka caajisayo uusan sheegi karin d n a saddexdan xaraf meelo aysan geli karin aji meelaha aysan geli karin waxaa ka mid a haddii dheecaamadii isirkooda dambe ay isla yihiin oo maalan waxaa dhici karta ninkan lagu eedeeyey oo zinada lagu eedeynayo hadduu ninkan adeerkiis uu yahay wiil adeerkiis ah wiil adeer uu u yahay maalan ku eedeynayo weliba islaanta isagaa ka zinaystay d n a-ga markaasoo kale haddii loo bandhigo ma sheegi karo leanna dheecaamadii awoway isugu tegayaan isirkooda adeerkii wiilkii awoway isugu tegayaan marka meelahaasoo kale waxaa ka imanaya dheecaankii isaga naftiisa inuu ka shaki galo ilaa waraasada dambe ayuu raadinayaa d n a-gu waraasadii dambe hadday isleeyihiin gacantuu ka taagayo wuxuu leeyahay ma aqaano ma kala saari karo marka wax awooddiisu sidaas ay tahay midda kale d n a gan mar walbaba kalsoonida isaga lagu qabo ma gaarayso boqolkiiba boqol boqolkiiba boqol ma gaarayso oo waxaa weeye waxyaalaha nisbadiisa isaga haddii la tilmaamo nisbadiisu ma dhamma sagaashan ilaa sagaashan iyo shan xataa ma gaarayso run sheegiisa yacni inta la aamini karo inta la aamini karo ma gaarayso marka waxyaalaha noocaas oo kale ah booska licaanka iyo axkaamta ilaahay uu jideeyey saddexdan xaraf ma lagu baabi'in karo booskoodiina ma istaagi karaan mar walbaba faslun haadaakani faasilun mid wax kala saaro fii axkaami alciddati ciddada axkaamteedii ayuu u fasal yahay halkan wuxuu uga hadli sheekha raximah اllahu tacaala ciddada iyo axkaamteedii wاlmuctadatu haweeneyda ciddo tirsanaysa calaa darbayni laba noocood haweeneyda ciddada tirsanaysa labay u qeybsama mutawafan canha haweeney ninkii laga oofsaday oo ninkii uu ka dhintay wa hayru mutawafan canha iyo haweeney xaggeedii ninkii laga oofsaday hayrkeed islaa ninkii uusan ka dhiman iyo islaan ninkii ka dhintay labadaasaa loo kala qaado falmutawafaa canhaa islaantii xaggeeda laga oofsaday ninkii in kaanat hadday tahay xaamilan hadday tahay mid uur leh fa ciddatuhaa islaantaas ciddadeedii biwadci alxamli uurka dejintiisii haweeneyda ninkii uu ka geeriyooday hadday uur leedahay uurka inay dhashaa ciddadeedii ku dhammaaday maalintii uu dhintay hal saac ka bacdi hadday uurkii dhasho ciddadeedi waa dhammaatay markuu dhintay hal saac ka bacdi markuu dhimanayo uuray lahayd hal saac ka bacdi way dhashay ciddadeedii waa dhammaatay meeshaas maxaa nooga soo baxaya ciddo hal saac iyo ka yar ku dhammaatay inay sharcigu ay jirto ciddo hal saacay ka hal saac waan isaga qadarayna mooye haddii ilbiriqsi ka bacdi xataa geeridiisa ilbiriqsi ka bacdi ay dhasho ciddadeedii aa u dhammaatay marka ciddo waxaa jirta hal saac ama ka yar ilbiriqsiyaba yacni ciddadii haweeneydii ay ugu dhammaan karto waa haddii ay tahay haweeney uurle hadday tahay waa liqowlihi tacaala wa ulaatu alaxmaali haweenka uurka u saaxiibka ah ajaluhunna ciddadoodii an yadacna waa inay dejiyaan xamlahunna uurkooda waa inay dejiyaan ciddadu waxay ku dhammaan kartaa uurka inay dejiyaan wa in kaanat hadday tahay haweeneyda laga geeriyooday weli waxaan hadal haynaa islaantii laga geeriyooday wa in kaanat hadday tahay haweeneyda laga geeriyooday xaa'ilan golmaran hadday tahay golmaran yani midaan uur lahayn golmaran waxaa loola jeedaa uur ma leh islaam golmaran oo aan uur lahayn hadday tahay fa ciddatuhaa islaantaas ciddadeedu arbacatu ashhurin wa cashrun afar bilood iyo toban maalmood sawaaءun kaanat ilwafaatu qabla اdukhuul am bacdahu afar bilood iyo toban maalmood ayaa haweeneydu ay tirsan haddaysan uur lahayn lagana dhintay waxaan farqi kale lahayn ma taaban markuu dhimanayo ninkii ama waa taabtay waa isla mid yani ama hala seexdo ama yuusan la seexan isku mid wey marba haddii haweeneydan laga dhintay iyadoon uur lahayn afar bilood iyo toban maalmood oo inta asayga ay sidow afar bilood iyo toban maalmood inta asayga sidow ayaa ciddadeeda ku dhammaado wadalika licumuumi qowlihi tacaala waa qowlka ilaahay cumuumkiisa jala sha'nuhu ilaahay uu yidhi waaladiina kuwii yutawafawna minkum xaggiina laga oofsanayo oo geeriyoonayo wayadaruuna ka tegaya aswaajan xaasas ka tegaya yatarabasna xaasaskaas waxay sugayaan bianfusihinna nafafyaalkooda waxay la sugayaan arbacata ashhurin wacashra afar bilood iyo toban maalmood ay sugayaan faidaa balagna hadday gaaraan ajalahunna ciddadoodii ciddadoodii markay dhammaystaan ee ciddadii ay dhammaystaan falaa junaaxa calaykum dushiina dembi kama saarna fii ma facalna haweenkii ciddada dhammaystay wixii ay ku sameeyaan fii anfusihinna naftooda ay ku sameeyaan bilmacruufi shay wanaaggiisa la yaqaana ay naftooda ku sameeyaanoo min atacarudi linikaax inay nikaax u banbaxaan oo isqurxiyaan inay isgudgiyaan isqurxiyaan waxyaalaha ay nikaax ku raadinayaan oo macruuf oo sharci ah dembi ma aha wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan khabiirun alla xog ogaalku ah wagayru lmutawafaa canha islaantii ninka laga oofsaday kayrkeed halkaa waxaa noogu soo dhammaaday haweeneyda ninkeedii uu ka geeriyooday in laba loo kala qaaday inay uur leedahay inaysan uur lahayn haddii ay uur leedahay ciddadeeda waxay ku dhammaynaan yidhi uurka inay dhasho haddaysan uur lahaynna afar bilood iyo toban maalmood wey ciddadeedu ama ha dukhuulo ama yuusan dukhuulin wakayrulmutawafaa canha islaantii xaggeedii laga oofsaday ninkii kayrkeed waa midaan ninkii uusan ka dhiman oo maalan wuu furay ama waa fasakhay nikaaxeediiu fasakhay ama licaanuu ku sameeyey oo licaanka hadda aan soo marnay ilaa licaanka naftiisa waa mansilatu dalaaqu ahaa waan soo marnay marba hadday kala dhaarteen oo sida ay u kala dhaarteen waa ku furay uma baahna xataa waan soo marnay waan ku furay uma baahna marba haddii afartii goor uu ku dhaartay markii shanaadna uu sidaas ilaahay caradiisii uu yidhi calaya lacnatullahi in kuntu min alkaadibiin uu yidhi saasayba ku furan tahay wakayru mutawafaa canha islaantii ninkii laga ofsaday kayrkeed in kaanat hadday tahay xaamilan islaan xaamilaho uurle hadday tahay fa ciddatuhaa ciddadeedu biwadci alxamli uurka dejintiisii islaanta haddii la furay iyadoo uurle haddii la furay waa inay uurkii dhasho waa aayaddii hadda aanu soo sheegnay cumuumkeedii ayuu soo geli wa ulaatu alaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahun wain kaanat hadday tahay xaa'ilan golmaran hadday tahay islaanan uur lahayn islaantii la furay haddaysan uur lahayn walxaal hiya islaantaasina min dawaati alxaydi gabdhaha xaydka u saaxiiba ay ka mid tahay fa ciddatuhaa ciddadeedu halaaثatu quruu'in saddex daahir wa wahiya quruuda la sheegayo aladhaaru daahiryaal saddex goor waa inay dhiiggii ay ka qubaysato haweeneyda la furay haddaysan uur lahayn waa inay saddex goor ay dhiigga ka qubaysato saasaa ciddadeedu ay ku dhammaan kartaa qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waalmudallaqaatu gabdhihii la furay yatarabasna bianfusihinna nafafyaalkooda waxay u sugayaan alaaata quruu'in saddex quri waa saddex goor inay daahirsadaan walaa yaxilu lahunna gabdhahaasna xalaal uma aha an yaktumna inay qariyaan maa khalaqa allahu fii arxaamihina ilmogaleenkooda wixii ilaahay ku abuuray oo haddii uur uu jiro haddii cidda ay weli baaqi tahay inay wax qariyaan ilahay wuxuu yidhi xalaal ma aha in kunna hadday yihiin yu'minna kuwa rumaynaya billaahi walyowmi alaakhir ilaahay maalinta aakhiro hadday rumaysan yihiin wixii rixmkooda ku jira ayaysan qarin wain kaanad hadday tahay gabadha la furay sagiiratan gabar yar gabar yar maxaa lagala jeedaa lam tabluq ilxayd gabar yaroo weliba dhiigu uusan ku dhicin hadday tahay gabadha la furay ow amase aayisatan ama islaam quusatay ay tahay oo maxay ka quusatay min alxayd ama waa islaam waayeela oo mar hore dhiiggiiba uu ka go-ay fa ciddatuhaa islaamtaas ciddadeedii alaaatu ashhurin saddex bilood haweeneyda la furay haddii weliba uusan dhiig caadaa uusan ku dhicin oo saqiiro ay tahay saddex bilood wey ciddadeedu ilaa dhiig loo fiiriyo maba ku dhicinba weli ma gaarin haddii aayiso ay tahay oo dhiiggii waa hore ugu dambeeyo mar horeba yacni dhiigga uu ka go-ana iyadana waa sidaas oo kaleo dhiig iyadana lagu qiyaaso ama duhri lagu qiyaaso ma lahane saddex bilood qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wallaa-ii haweenkii yo-isna ka quustay min almaxiidi xaydka ka quustay oo min nisaa'ikum dumarkiina ka mida in irtabtum haddii aada xugunkoodii ku shakiseen fa ciddatuhunna ciddadoodu alaaatu ashhurin waa haweeneyda aayisada ahayd ilahi wuxu uhi subxaanahu watacaala ciddadoodu saddex bilood wallaa-i kuwii lam yaxidna weli aan xaydin oo weli dhiiggu uusan ku dhicinna kadaalika ayaad usoo qadari khabarkii khabarkiiyo maxduuf wallaa-i gabdhihii lam yaxidna weli aan xaydin oo dhiig uusan ku dhicinna kadaalika aayisay la mid tahay iyadana saddex bilood wa ulaatu laxmaali uuryaalka gabdhihii u saaxiibkaayo uurka lahaana ajaluhunna ajalkooda ciddadoodu an yadacna waa inay dejiyaan xamlahunna uurkooda waa inay dejiyaan faciddatuhaa haweeneydaa ciddadeedii alaaatu ashhurin saddex bilood waalmudallaqatu haweeneydii la furay qabla dukhuuli ugelidda ka hor la furay bihaa iyada intaan la dukhuulin la furay laa ciddata ciddo calayhaa haweeneyda dusheeda ma ahaanin wuxuu ku leeyahy sheekhu raximah ullahu tacaala haweeneydii la furay iyadoon lala jiifan oon la taaban haweeneydii la furay ciddaba ma leh isla saacaddii la furay horay ka guursan kartaa maba la taaban dee lalama seexan ciddo ma lahan haweeneydaas laakiin marka la leeyahay haweeneydaas la furay qabla dukhuul ciddo male waa furiin caadiya markii lagu furo ama haddii laga geeriyoodo ciddo weyleeda waa soo mar haweeney ninkii intuusan la seexan ayuu ka dhintay afar bilood iyo toban maalmood ma soo qaadan ama haddii furiin caadi uu yahay ciddo malaha horay ka guursan qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay rusushiisa rumeeyanow idaa nakaxtum lmu'minaati gabdhaha mu'minaadka haddaad guursataan uma dallaqtumuuhunna aada furtaan min qabli an tamasuuhunna intaadnan taaban ka hor yani weli lama adnaan seexan famaa lakum idinka idinma sugnaanin calayhina gabdhaha dushooda min ciddatin ciddo kuma lihidin ciddadaasoo tactaduunaha aada tirinaysaan ciddo aada u tirisaan ma lihidin famaticuuhunna gabdhahaas u mutceeya mutca siiya mutca siiya sabarsiin wey xoogaa qarasha mutca la yidhah masalatu mutca wasarixuuhunna gabdhaha haddaad furaysaan fura saraaxan furiin furiinkaasoo jamiilan wanaagsan si wanaagsan u fura haddaad furaysaan waciddatu lamati addoonta ciddadeedii bilxamli uur ay ku ciddo tirsanayso ka ciddati alxurati gabadhii xurada ahayd ciddadeedii oo kale wey wuxuu ku leeyahy sheekhu raxima allahu tacaala haweeney addoon ah hadday uur leedahay waxay la mid tahay gabadhii xurada ahayd oo uurka lahayd gabadh xurada oo uur le waan soo qaadanay xukunkeedii biwadci alxamli wey iyadana addoontuna waa sidoo kale wey wa bilaqraa'i daahiryaalkii hadday ku ciddo tirsanaysana haweeneyda addoonta ahayd an tactadda waa inay ku ciddo tirsato biqur'ayni laba daahir waa inay ku ciddo tirsato haddii ay adhaar ku ciddo tirsanayso adhaaryaa ku ciddo tirsan jiray haweeneyda xaydku ku dhaco haweeneyda xaydku ku dhaco haddii markaa la furo maxay ku ciddo tirsan jirtay saddex duhri saddex goor waa inay dhiigga ka qubaysatay ahayd addoontu laakiin laba quri wa laba quri ayay ku ciddo tirsan wabishuhuuri bila hadday ku ciddo tirsanaysana addoontiina addoontii haddii ay bilo ku ciddo tirsanayso wabishuhuuri wabishuhuuri bilo haddii ku ciddo tirsanayso cani ilwafaati geeri xaggeedana ay ka ciddo tirsanaysana an tactadda waa inay ku ciddo tirsato bishahrayn laba bilood iyo khamsi layaalin iyo shan habeen waa haweenaydii xuradaad niskeedii u haweenaydii haddii ay bilo ku ciddo tirsanayso bilo ayay ku ciddo tirsan bilay ku ciddo tirsan ama waxay ku ciddo tirsaneen geeri bilay ku ciddo tirsan maxaa lalaga jeedaa bilay ku ciddo tirsan ulojeedada laga leeyahay waxaa weeye oo maalan haweenaydii waa aayaso aayaso ay quusatay ama waxay ku ciddo tirsaneen waa laga geeriyooday haddii haweenaydan addoonta ah waa laga geeriyooday haddii laga geeriyooday laba bilood iyo shan habeenoo waa nisfu ciddati almutawafaa canha alxurati haweenaydii xurada ahaydoo laga geeriyooday ciddadeedii niskeed wa cani dalaaqi furiin hadday ka ciddo tirsanaysana an tactada waa inay ku ciddo tirsato bishahrin wa nisfin hal bil iyo nis goormaad markay ku ciddo tirsanayso bishuhuurtii wey bishuhuuray masaladu la socotaa hadday bilo ku ciddo tirsan jirtay oo maalan waa addoon aayiso ah oo la furay addoon aayiso ah oo dhiiggii iyo caadadii waa hore ka qubaysatoo yacni waa horeba ugu dambeysay oo quusatay oo la furay wey addoontaas aayisada ahee la furay oo waayeelka ah hadday ciddo tirsanayso waa inay ku ciddo tirsato bishahrin wa nisfin waa haweeneyda xorada ahayd niskeedii wey saddex bilood ayaad haweeneyda xorada ah oo ayisada ah iyadoo hal bil iyo nisow laakiin wuxuu yidhi sheekhu fa in ictadad addoontii aayisada ahayd oo dhiiggii ka quusatay hadday ku ciddo tirsato bishahrayne laba bilood kaana sidaasaa owlaa habboonaasho badan laakiin inay iska buuxiso bisha kale laba bilood inay ku ciddo tirsato waa aayiso ama waa sakiiro laba masalaa kuusoo gelaysa waa addoon aayisaa ama waa addoon sakiiro ah oo dhiiggiiba weli uusan ku dhicin laba biloodaa fiican inay ku ciddo tirsato hadday doontana waxay ku gaabsan kartaa hal bil iyo bar allah subxana